waxay u eg tahay inaan maanta dad soomaaliyeed oo dowlad sheeganaya oo ummadda hor kacaya oo u talinaya oo jidkii siraad almustaqiim horgelaya ma ayan jirin bay u eg tahay maanta walaal waa ayaan daro in shirka inta laisugu yimaado lagu kala tago oo sida mathalan axmed madoobe uu sheegay inaan xataa ajenda lasii samaysan intii wixii laga wada hadli lahaa lasii diyaarin lasii qalabayn waxay ku tusaysaa wax dowlad u eegi inayna xamar fadhiyin ayay u eeg tahay waayo qorshaa lasii dhigi lahaa waa laga sii tashan lahaa howlaha intooda badan intaan meesha laysugu tegin ayaa laga sii shaqeeyaa marka maskaxna ma jirto maanna ma jiro miyirna ma jiro iimaanna ma jiro walaal xamar dowladda fadhida toddoba maalmood dabcan waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlaya waa arrinta dowlad goboleedyada galmudug iyo sidoo kale arrinta jubbaland taasi inta aan la guda gelin qorshaha waxay ahayd in laga hadla qorshaha doorashooyinka amniga guud ee qaranka qaybsiga kheyraadka dalka intaas intaan la gaarina laga wada hadlay dowladda federaalku ma ku muuqanaysa inaysan xal diyaar u ahayn toddoba cisho in laga wada hadlaya laba maamul oo cabasho ay soo jeedinayaan walaal waxa weeye siday dadka dowladda yaqaanaa ama dowladnimada yaqaanaa og yihiin waxa weeye marka shirarka caynkana laysugu imanayo waxa lasii lafaguraa howlaha halkaa lagaga wada hadli doono oo intooda badanba lasii dhammaystiro intaan meesha la tegin gunaanad ayaa laysugu yimaadaa meesha marka meel afar cisho shan cisho inta laysugu yimaado waxyaabaha culuseed ka hadashay sidaa u weyn ama khayraadka sida loo qaybsanayo ama doorashada sida loo samaynayo halkaa iyagu ay leeyihiin annagaa ka soo goynayna ama ha noqdaan goboleedka ama tan dhexe ha noqotee waxay ku tusaysaa dad shaqo yaqaana meeshaas inayna joogin kow ta labaadna waxa weeyaan dad iimaanlo oo dadkooga ka naxaya dibta haysata bishaa ramadaan iyadoo la joogo waxay ku tusaysaa garaadkii madaxnimo inayna meesha oolin saddexaadna sida odayga timaca dad odhan jiray ee soomaaliga ahaa ee waagii calanka la qaatay ka nasiib ka nasaar gabaygii la odhan jiray caanka ahaa uu odhanayo u leeyahay haddayna hor galaan midhama weyneyna walaal wuxuu ka hadlayay wax maanta joogu ka hadlayay konton sannadood horteed walaal marka waxa weeyaan dad aan hawl garanayn dad aan dowladnimo sida loo maamulo aan garanayn ayaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wax lamida inoo ah qolooyinka goboleedaduna waxa weeyaan nasiib darradu waxa weeye intay leeyihiin kuwan iska celiya oo dee waxaanu ognahay wixii baydhabo ka dhacay wixii lagu sameeyey maxay leeyi ninkii rogow ee meeshaa lasoo boobay inta lacag iyo hub la geeyey lasoo boobay iyaguna baqashada haysaa waxa weeyaan haddii taasoo kale layna mariyo meesha kuwan madaxtooyada fadhiyaa isku shuban doona marka halkii haykalkii dowladnimo ee sharafta lahaa ee horgeli lahaa ummadda ee shaqada yaqaanay ee waxaan sii qaabaadhigi lahaa isagoo dadkiisoo dhanna la tashanaya ma jirto marka in meeshan garowe lagu soo hungoobo waxay ku tusaysaa waxa weeyaan kii maxamed cabdalla xasan sayid maxamed cabdalla xasan allah u naxariistee uu yidhi jun baa soo kala soo kala dhex gala raggii markay kala tegayaane meeshan iimaan wax qabaa ma jiro weeyaan marka intay taasi jirto ha ku tashan soomaaliyay inay midho la cuni karaa oo dadkaa wuu ku degi karaa oo maskaxeed kasoo bixi karaa markaa walaa waayahay brofesor samater aan dib ugu laabano gabayga aad ka dhawaajiso konton sano ka hor dabcan haddii aan hadda dadka nala socda aan dhegaysiino madaxweyneyaaliyo markii minister loo doortay maskaxdii wanaydiyo dadkii meelu wada jeeday nimankii malmalay waa kuwii malayke nimankii melmeeley waa kuwii maalay kelidooda hadday maalintiina horgacan midho ma weyneene manaxanadii baan arliga meeriisna u toline marnabayaydinaan dhicin kuwii malee ku soo goosay miyigeena nimankii mindida meel walba uu dhiibay kuwii muusanow iyo tola'ay nagula meeraymisay nimankii ma shaqaday dhigeen reer badhanu moostay suntaynagu mudeen wiilashii la ismartii
gabaygan muxuu dabcan konton sano ka hor maxaan uga cibri qaadan la'nahay haddii la tiriyey waxaa looga cibri qaadan layahay dadka soomaaliyeed walaal waxay laayihiin waxa weeye dad madax sheeganaya oo hadalkooga iyo ficilkoogu iswaafaqsan yahay uu waxay sheegaan uu ran ku yahay ayaa lalayahay meesha waxay u haystaan dadka masaakiinta soomaalida ee waddankoo dhan daadsan rag iyo dumar bare iyo carruurba in wax kolba dhinacay doono loo jeedin karo inay yihiin laakiinse ma oga tii mahmaahdii soomaaliya ahayd beentaada hore runtaada hore ayay naafaysaa marka timaca dee arrintaa uu ka hadlayay waxa wax looga qaadan layaa waxa weeyaan dad madax ah oo sharaxdii sharaftii madaxnimo leh oo qowlkii madaxnimo leh oo qiimihii islaamnimo leh ayaa weli soomaalilaadahay kuwa is afgaran lana waa kuwaasi ee maaha dadka soomaaliyeed markan anigu ama kismaayaan tago ama garow aan tago waxay dadku ka wada hadlayaan ama hargeysa la tago waxay dadku ka wada hadlayaan waa dan guud oo iskaga wada mid yihiin kuwii ka midha dhali lahaa ee horkici lahaa waa dowladda kuwa timacadda ka hadlayaana ee konton sannadoodu ka hadlay kuwii ayaa weli jooga walaal markaa dadweynihii cid horgasha oy tilmaam u noqota ayaa lalaayi xamar laga laayah walaal waayahay markaan dib ugu laabano shirka garowe waa lagu soo kala tegay dhammaan dabcan xiisadana awal waa ay taagneed hadda markaad dib u fiirisid marka natiijada maxay ku dhammaanaysaa isleedahay haddii mar dowladdii ay dhinac isu taag noqotay maamul goboleedyada sidoo kale waxa weeyaan ilaah baa de horta waa bil ramadaana ilaah baa og waxay noqon doonto meesha soomaali ku dambayn doontana allah og laakiinse maskaxda marka laga shaqaysiiyo waxay ku tusisaa waxa weeye qolooyinka dowlad goboleedyada joogaa hadday u naxaan dadka ku hoos nool ee ku baaba'ay hadday u naxaan hadday taladoodu noqoto in qaran soomaaliyeed oo kow ah la dhiso oon la kala qaybqaybsanayn oo qabyaalad iyo qul loo kala qaybsanayn hadday taladoodu noqoto inay dadkaas soomaaliyeed meel layskugu keeno oo mabda lagu hanuuniyo waxaan isleeyahay way iska celin kari lahaayeen ummaddana way ka celin kari lahaayeen kuwa madaxtooyada fadhiya magaalada muqdisho kuwa muqdisho magaalada jooga madaxtooyadana waxa weeye waa meel musuq maasaq lagu yimiday la iibsaday codkii baarlamaanka baarlamaankii cumaha la qabtay markaa ma keeni karaan xal aan ahayn inay kuwa gobollada soo boobaan kuwa gobolladana markaa waxa weeyaan han iska celinno kuwii sina boobi lahaa sidii baydhabo loo boobay marka waxa weeyaan walaalkay sida jidka qule looga baxaya waxa weeyaan dad culamo ah oo iimaan qaba oon dowladda u neekin dad culamo ah oo ilaahooga ka baqda dad musaqafiina oon siyaasadda ku jirin ee dadka u danaynaya in la soo saaro oo tobaneeyo aan ka badnayn oon arbacawanisam afar iyo badh lagu soo xulin ee ummadda ka naxaya oo la yidhaaho bal idinku waxaan laysku soo haysto ka soo taliya waxay soo taliyaanahay ummaddu ku go'an tahay ilamaa intay ka hadlayaan qaran midaysan oo gobolladiisu shaqeeyaan oy dowlad goboleedku shaqayso laakiinse dowlad goboleedku hayna mijaxaabinayn awoodda iyo laxaadka iyo qarannimada iyo sharafnimada dowladda dhexe haddii kuwaa la helo oo kuwanna hay dhegaystaan dadka soomaaliyeedna kuwa ay taabacaan waxaan leeyahay xalku ma foga ee laakiinse dee yaa kuwan dowlad goboleedada iyo kuwan dowladda dhexe sheeganaya yaa ka soo dhaadhicin kara dantii soomaaliyeed iyo diintii islaamnimo inay taa ku jirto walaal waayahay ugu dambayn marka maxaad ku talinaysaa waxa weeyaan waa bil ramadaan baa la joogaa ilaahay hortaa laga baqdo nebigiisa ha lagu salliyo dadka masaakiinta balanbalsan ee soddon sannadood oo dhowdhow darayaysnaa ha laga naxo weeyaan kuwaa kow ta labaadna waxa weeye qolada waxa weeyaan horta dowladda dhexe waa inay ka tanaasushaa inay gobol kastaba inay doonayso qof inay dhigato hadhowto marka doorasho haddii la helo laba kun laba kun iyo labaatanka ama koob iyo labaatanka iyo ku qaar hay dhigatay oo u adeega oo masuq maasiqii wada inay halkaa u fadhiistaan haka ha ka tanaasusho ha ka hadho qolooyinka dowlad goboleedaduna ilaahooga ha ka baqdaan nebigana ha ku salliyaan ha ka naxaan ummadda soomaaliyeed ha yidhaahdaan waa dad culimo ah iyo musaqafiina oo dadka u naxaya haynu meesha keenno oo iyaku ha soo taliyaan iyakaa dhexdhexaadee kuraasina aan rabin haddii taa la yeelo waxaan yabaa xalkeennu inuu runtii aad u sahalsan yahay ta ugu dambaysa walaal waxa weeye waa bil ramadaan baan ku idhi maxamed cabdalla xasan baa boqol sannadood horteed ka hadlay arrintan u leeyahay hadday boqol sannadood hortee buu yidhi cabdillaahi suldaan timacadde oo ka hadlayay hargeyse ka hadlayay waa ka yidhi hadday kuwan dowladda sheeganaya hadday na hor galaan naafac iyo midho ma weyneen sharafna maanaan weyneyn waxaan waa dad soomaalidu baa ka hadlay horteed maaha wax adag oo aan la samayn karayn haddii iimaan la yeesho madaxtooyadu iimaan ha yaatayaan leh brofeor cabdi ismaaciil samater ayuu ahaa dhegaystayaal oo u waramayo goobjoog brofesor aad baad umahadsan tahay allaha ku idhaayo allaha ku idhaayo